بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته دقون سيال همين فإلا من البيس روكدنا أقدروا هذا برامج كلهم كورسن نو همين والبيسون كبرتن إذا عاد ورسن مقارنة تنبيدبو دقون سيال همين نماز نية وتاريخ دي كيد انتا تمي أفرت بريت رباهات لما دقون يوتمي سغالكا qodobada shirka diisan barnaamijka kulanka warsana kheyri wadnamadaana sinkaay weliba ku mid ah madiinaga maamulka koonfur galbeed soomaaliya mudane cabdilasiis xasan maxamed lafta gareen yaa weliba si kulun la qaadaya wafdiga dareer ee dowladda federaalka soomaaliya taasoo kale garamada midoobaya haddaba may ku wada hadaleen dhugun siala barnaamijka sinkaaya taasoo kale qodobada barnaamijka kulanka warsana wadnamadu haddii raar weliba ku mid ah wasiirka wasaaradda boostada iyo isgaarsiinta ee maamulka koonfur galbeed soomaaliya maxamed nuur yaa weliba usu ku wargeeya xaaladda wasaaradda boostada iyo isgaarsiinta ee koonfur galbeed soomaaliya degmada ceelberde ee gobolka bokool weliba nala diyaariy ayaa dhisowka golaha deegaanka ee degmada ceelberde ee gobolka bokool iyadoona beriyey la filaya ini madiinaga maamulka koonfur galbeed soomaaliya mudane cabdilasiis xasan maxamed laftigaran wasideer ee degmada ceelberde ee gobolka bokool barnaamijka sinkaayna dhugun sialla taasoo kale qodobada barnaamijka kulanku warsan oo namuda haddii laal weliba ku mid ah waliba geega magaalada dhuusmareeba runta maamulka galmudug kudheeya lamaqaraha walibana inta badan hirina waddooyinka qaar ee magaalada dhuusmareeba barnaamijka sinkaayna dhugun sialla maalintii lamaad magaalada baydhabo waliba ku dareera barnaamijka isla xisaabtanka waliban anta badan waa laku weydiihaya wasiirada maamulka koonfur galbeed soomaaliya haddaba barnaamijka umaysa adduunka keedii mayna maamulka koonfur galbeed soomaaliya intii oo dhisanaayan iyo ku qabadeen koonfur galbeed soomaaliya wasaaradda diinta iyo uqaabta ee xukuumadda federaalka soomaaliya yaa weliba yay sheegtay inay walbadan ku bedeli arrimaha xajka qaar ku mid ah shacabka ku nool degmooyinka gobolka banaadir yaa waliba nasuub ee shaqo abuura islamarkaasna waliban badana xaraabto ku nool degmooyinka gobolka banaadir ee magaalada muqdisho qodobadaas ee qodobo kale barnaamijka kulanku warsan dhownimada kheyr sinkaaya barnaamijka uu ku libaasaaraya waan siinadara sii doone anugu cabdirashiid axmed ibraahim cabdirashiid rashka booya dhanka farsamada madax ku-dirta weliba ay maamudi doone saaxiibkayga bilaal hilaal mar kaliyo barnaamijka kulanka warsan waayahay dhugunsiyaal idaacadda warsan ee magaalada tanbaydhabo ee nodareertan waliba awoodasan kala hamiin faylan barnaamijku waa kulunku warsan siyatii siya dhegeysanla magartisan oo nodareertan barnaamijku waliba asaaraya cabdirashiid rashka booy ee dhanka farsamada waa saaxiibkayga bilaal ku bilaaway qodobkan kulay dhugunsiyaal ah wasiirka wasaaradda boostada iyo isgaarsiinta ee maamulka koonfur galbeed soomaaliya maxamed nuur iyo weliba usa ku warbeeya xaaladda wasaaradda boostada iyo isgaarsiinta ee maamulka koonfur galbeed soomaaliya walibana wasiirka usa sheegaya inayo bilaaw doonaan la xisaabtan oo keedanga shirkadaha isgaarsiinta oo inta badan xafiisyo kaleeyinga deegaanada maamulka koonfur galbeed ee soomaaliya haddaba wasiirka maraan qata teleefonka walku weydiiya arrimahose arrimo kale weliba usinka jawaabay
idaacadda warsan madaxdeeda iyo shaqaalaheeda waa salaamaha waana maadsantiin waana ku boorina hawsha ummadda ku haystaan oo ah wax walba jirana gaarsiisaan si dhaqsi
waayahay n laabta su-aashaada usoo laabto wasaaradda boostada isgaarsiinta iyo teknolojiyada koonfur galbeedka soomaaliya waa wasaarad weyn oo saddexda saddexda gobol oo ka kooban koonfur galbeed bay degan tahay shaqadeeduna ay ballaaran tahay ummadana howl baaxadda ay ka sugayso sidaas daraaddeed waxaan diyaar u nahay hawsha in la dardargeliyo inta aan jirnay muddadii jir hadda aan jirnay oo ahayd saddex bilood iyo bar ama afar bil iska dhe waxay dhiman wasaaradda waxay ku talaabsatay tallaabooyin kala duwan guulow fiican oo ay ka keentay sidaas daraaddeed wasaaraddu waxay diyaarata mar walba diyaara tahay fikirka inay dhegeysato fikirka ummadda ka imaanaya dhegeysato waxa iyada waxay kudarto ku darto ummaddana ay qatirto wax wanaagsan ay maqashiiso ay aragsiiso labadaba
waayahay tan iyo markii la magacaabay wasaaraddaadii mudane wasiira waxaa jira shirkadooyin badan oo isgaarsiin ah oo ka howlgala deegaanada maamulka koonfur galbeed soomaaliya gaar ahaan magaalada tanbaydhabo marka shirkadahaasi mala xisaabtamaysiina oo ma u wacdeen in barnaamijkaasi jiro islamarkaas wasaaradda arrimahaasi ay dardargelin doonto
aad aa mahadsan tahay su-aal wanaagsan wasaaraddu waxay tahay mar walba taageeri horta ummadda soomaaliyeed gaar ahaan ummadda deganka oo fargalbeed ama ha ahaato beeraley ama ganacso ama shirkado ama qol isgaarsiin ka shaqaysa dhan way soo dhaweynay wayna la shaqeynay wayna taageeray haddii la yidhaahdo loo laabto ma la xisaabtamaysaan haa waa la xisaabtamaynaa xisaabtankana ma aha xoolahooda ayaga haystaan oo madiyo ayaga aniga waxba waxba uma dhiibanin balse maalkooday gashteen ummadda la soo shaqeynayeen muddo maamulka aan u jirin ayu ayay muddo labaatan sano ay ka badan ay ummadda shaqeynayeen shirkadaha qaarkood marka maadaama ay shaqeynayeen ilaa hadda aniga waxooda kula xisaabtana ma ahee ummadda maxwa qabateen waayo su-aasha aniga weydiinayna meesha nooga aadan tahay ummadda soomaaliyeed reer koonfur galbeed maxaa wahaysaan shirkadii shirkadooyin ma wahaysaan muxuu ahaa iskartiin tayo leh ma wahaysaan telefoonno ah oo muxuu ahaa tayo leh iyo ma wahaysaan muxuu ahay internet oo adag awood leh aan gogo-aynin ma wahaysaan haddaadan uhaynina maxaa qabad idin taagan maxaa idinka maxaa idin kala qabanaa maxaa u baahan xaggee waxa idinka jira idinka doonaa yaa idin yaa idin yaa idin dhibo oo maarta ishaga idinka dhicinaa maxaa u baahan tihiin fadhisaan oo jaaraankii hore iyo waxqabad idin hor iyo idinkala shaqeynaa ayagana ayagana waxaa intaas iyaga nagu leh maamulkan muxuu ahaa dowlad goboleedka ay ku leedahay wasaarad gaar ahaan wasaaradda boosas gaarsiinta iyo tiknolojia waxay ku leedahay in ayagana muxuu ahay tariifada iska bixiya wado ku aadan haddii tahay diiwaangelin haddii tahay muxuu ahay canshuur iska bixiyaan haddii tahay muxuu ahaa iyo xiriirkiina uu ficnaado saasaa iyaga laga rabaa wasaaradda saasaa nima shaqadaas uu leeyahay muxuu ahay hadda ay su-aashay cabdirashiid waayahay marka wasaaradaada mudane wasiir markii loo eego gobolka baydhabo ayaa xafiiskeeda ku furan yahay marka gobolka shabeelle hoose iyo bokool ma la gaarsiiyey xafiiska wasaaradda boostada iyo isgaarsiinta
haa su-aashaas waa su-aal aada wanaagsan waayo waa meesha ku jiro markaa meesha imaanay qorshe waxaan sameynay oo boqol maalmood ah boqol maalmood qorsheena waxaa ka mid ah in dhammaan lasoo diiwaangeliyo sideed iyo tobanka degmo ay kaga taalo wasaaradda lasoo diiwaangeliyo saddex nooc loo kala qaado bala degan yahay ma burbursan yahay diyactir ma u baahan yahay saddexdaas waa noo soo dhamaatay intan waa lasoo helay waa warkooda waa hela waa diiwaangelisan tahay waxaan ku tala jirnaa waktiga dhow aan dheereen dhammaantooda in maaragtay sheege laga guuro kadibna laga casiro kadibna wasaaradii sidii kusoo noqdaan isku guriyaa la magacaabo oo wasaare walba shaqadeedii hore dib usoo ceshito kush meesha ka bilowdo waayahay marka markii loo eego inta badan shirkadaha isgaarsiinta ee ku howlgala deegaanada koonfur galbeed ee soomaaliya ee saddexda gobol wasaaradda nidaam oo ayaga ku shaqeeyaan iyo diiwaangelin ma u samaysa
shuruucaa samaysan shuruucaa dhigsan shuruucdaas muxuu ahay waxaa leedahay waxay hor taallaa golaha wasiirada markii golaha wasiirada ay ka baxdo haddana waxay aadayeen loo doonaya la meelmarina haa iyo maya baarlamaanka markii laba meel ay soo marto shuruuca markaas loo haya oo adag oo maartay lagu kala badbaadaayo oo ayagana xuquuqdooda u helayaan wasaaradana ay helayso shacbigana waxay xuquuqdooda u helayo oo nin cidna maartay wax gudbeynin nin walba dadka shaqeeyaan isku meel loo wada socdo nin walba marjashuuradaas ka dhexegto taasaan oo diyaarsan markaas kadib waxaa imaanaysa diiwaangelin iyo waxaa imaanaysa iyo la xisaabtamo iyo waxaa imaanaysa muxuu ahay anteen walba oo taagan shuruucdii muxuu ahay ninka fadhiyo oo maamulaayo magaciisa iyo lambarkii telefoonka la diiwaangeliyo mar walbana maaragtay xabiska loogu yeero lala socdo dhaqaaqi la socdo wax badan ayaa xikaabay taasaa wasaaradda ku tanjirta qorsheeda waa taas halkan u socotaa insha allah marban waa hergeli waayahay mudane wasiir markii loo eego wasaaraddaadii waa wasaaradda boostada iyo isgaarsiinta ee koonfur galbeed soomaaliya marka isgaarsiin markii loo eegona waa meelaha ugu adag marka ma jiraan caqabadooyin hadda hor yaala wasaaraddaadii oo ku aadan dhanka isgaarsiinta ee koonfur galbeed
maya hadda caqabad ma sheegi karo waxaan caqabad u sheegaynin markii shuruuc la sameeyo shuruucdaasaan dadka kala dadka maanta dadka laba dhaleen anaga dad ama noo shaqeeya shaqaale nooca ma aha dad anaga caruurteena xukumayna ma aha laakiin waxaan ku badbaadayna waxaa waaye shuruuc wadanka degsan shuruucdaas haddii ay marka labada gole cid horjoogsan kartana ma jirto cid wax diidi kartana male nin ninka adag male nin walba sharciga ka adag ka weyn haye waayahay marka haddii ay dhacdo ka waran shirkad oo isgaarsiin ah haddii deegaanadan koonfur galbeed soomaaliya ay xafiis ay ku yeelato islamarkaasna wasaaradda ay la soo xiriirin tallaabo nooga qaadi kartiin
wadanka waxau ka baxay burbur wuxuu ka baxay qawda iyo waxyaalooda iyo lamamid ah wadanka sistem uu leeyahay dowlad goboleed dowlad goboleed dhisan madaxweyne leedahay waxay leedahay golayaal ay leedahay golo baarlamaan golo wasiir ay leedahay maxaa- maxak- waxay leedahay maxamed garsoor ay leedahay ciidan ay joogaan wax maanta nidaamka dowladda u asbaxan yahay sistamki maadaama u dhan yahay nin wax istaagi kara kor imaan kara ma jiro haddii oo shuruuc loo baxo Eh, ma ma aha ba- baryagii dowlad ba- dowlad bawexeeda barya ma aha Mm.
shari sharciga lagu kala baha waa waa tuug iyo eh, xaas- soomaaliya ma aha nadiif waa aniga aniga ma- maanta oo la dulminayo lagu soo oo lagu yahay in lagu yahay lagu wajahaya maanta oo maanta oo loo rabo in dhiblo ma aha ma jirto laakiin waxaa la leeyahay shuruudaas u hoggaansan adigana wixii ka aadan marna waajib waa lagu marna waajib waa lagu leeyahay hadda xuquuq aad leedahay ma Mhm.
xuquuq waajibkaada gudo xuquuqdaa waa helaya adiga waayahay marka waayahay ugu dambeyn mudane wasiir eh, maxaad ugu baaqi leed shacabka ku dhegaysanayo isgaarsiinta waxaa wax umada ugu baaqa meel kasta ay joogto ganacsatadeeda iyo muxuu ahay farsamayaqaanka farsamayaqaanadeeda iyo shirkadaheeda oo idil waxaan ku boorinaa inay loola shaqeeyo sistamka dowladnimada loola shaqeeyo taasa tasdiiqda taasa maanta neeca u ah taasaa horumar keenaysa nin walba waxaa rabaa meesha kaga aadada ay ka kaabo dowladda si uusan sugin wax u dhaliyo wax dhaliyo ha kala raadsado wixii lagu leeyahay iska bixiyo taasa anugu ka dhubaadaa maahane maanta muxuu ahay wax kale muxuu ahay dowladda hadday wax keenta iyada iyo dowladda cirka- cirka- dowladda xukun- cirka xukuma keeni karta ee ummadda ummadday ku dhex jirta ummadday wax liigi xaqa lagu leeyahay in ha bixiyaano xuquuqda waajibkooda waajibkooda ha ku taano xuquuqda soo dhaagsataano waayahay dhugunsiyaalla kaasay wali bahaya wasiirka wasaaradda boostada iyo isgaarsiinta maamulka koonfur galbeed soomaaliya mudane maxamed nuur oo si toos ay qata taleefonkusa idinku warmayo idan umaasanta mudane
سحاب كونستراكشن كمباني
kana badan lankii كهم يا ايش جاي kambani dhismo كامل يا عقد شيء kurbada leetay ogow ما يوالي saxaab construction company-ya حد ايكول kalaalasi ilbaabadiis يعني كوي كور مجرد reed maylokoy كم بقرب اسمه kawaysaan dhimanayne كامل يا كل شو kor ilasilhambuy كيد ولي كجري hadda wali ha korari سحاب كونستراكشن كمباني isdhab dalab dhismo كوي ارق واحد كامل ويلي saxaab construction company مربوه كاسكاشن inay daardigsiisato كمباني اسمه مهراسو kumiyaalka la saaw سحاب كونستراكشن كمباني dalab isgawwaako كان دي kan qabay كبكان كلو كدرنو kulubsho casri ah كبوي او كوسي ka dhisay daarta او كو يلبا قلب اسمه qiimo sharagiis ah كمباني لها سنتوبيا saxaab construction company keed laha bandhigi ii kor ilaso kambani lahan guuyiyo saxaab construction company salow mayka keedsanoo bulshada lahan ka faa'iideey dhammaan qalabka
waayahay dhegeystayaal idaacadda warsan ee magaalada tanbaydhabo ee nodaratan qayb hore barnaamijka kulunka warsanka ku guda jirnaa rashka boy ee barnaamijka asaari waan siina darasaa akhyaaray degmada elberd ee gobolka bokool walibaanan iska diyaariyahaya ee diyaargarowka edinga dhisowka golaha deegaanka ee degmada elberd ee gobolka bokool walibana berito oo la filahaya inuu sideer madiinaga maamulka koonfur galbeed soomaaliya mudane cabdicasiis xasan maxamed laftigareen haddaba eh, waryaheena maxamed aadan soodaaliya walku weydiiya soo roga degmada elberd ee gobolka bokool xaalada guud ee degmadaasiya cabdishiid xishka waad mahadsan tahay degmada eelberde ee gobolka bokool xilligan waxaa ku sugan wufuud isugu jirta dowladda federaalka soomaaliya iyo dowlad goboleedka koonfur galbeed kuwaasi oo qeyb ka ah ama horna u ah madaxweynaha dowlad goboleedka koonfur galbeed cabdicasiis xasan maxamed laftigareen oo bridges u gaari doono magaalada baydhabo eh, magaalada eelberde ee gobolka bokool waxaan wafuudda shalay ilaa iyo maanta ay ku mashquulsanaayeen qoobihii loo diyaarinayay ee madaxweynaha dowlad goboleedka koonfur galbeed cabdicasiis xasan maxamed laftigareen halkaasi oo laga dhigay eh, qoobihii uu degi lahaa iyo sidoo kale ammaanka magaalada oo aada loo xaqiijinayay waxaana garoonka eh, eh, eh, diyaaradaha ee degmada elberde xilligan ku sugan eh, eh, oo tubyo ka tirsan ciidanka etoobiya oo aan qaybta ka ahayn ciidanka amisom iyo kuwa dowladda federaalka ee qaybta lixdanaad iyo sidoo kale ciidamada ee- ee- ee- ee- ee gaarka u tababaran ama madaniga ee degmadu ay leedahay waxaana ee, xilligan la arkayaa ee, ee, dadweyno oo aada u xamaasadaysan oo u diyaargaroobaya ee, soo dhaweynta madaxweynaha dowlad goboleedka koonfur galbeed mudane cabdicasiis xasan maxamed laftigareen marka laga soo gudbona eh, waxaa degmada xilligan ama doono ama maalinta berito ka furmi doono shirka maamul u samaynta ama dhismaha golaha deegaanka degmada ceelberde kaasi oo uu daha furi doono madaxweynaha dowlad goboleedka koonfur galbeed kuwaran balla dhaqdhaqaaga dhiniga iyo eh, amniga iyo saasoo kale eh, sida eh, in iska diyaari ah markilan fiiriya shacabka ku nool degmada ceel berda
daban sida hore baan kinka sheegay ammaanka waliba ee- ee ciidan ilaaliyaha ee ciidanka ethoobia maadaama degmada ceelberde iyo inta- ee xaduuda shalqeybiyaasha ee ethoobia iyo soomaaliya waliba ee, goobta roogay ciidanka ee- ee- ee new police lankasow oo dowlad deegaanka soomaalida ethoobia lagu xukumo iyo saas oo kale ciidanka ethoobia oo iyona qeyban ku hayna ciidanka amisom yaa si rasmi ah aan xaqiijiyahay ammaanka ee degmada ceelberde waxaana ee wadooyinka iyo iyo iyo iyo goobaha loo afeeyey soo dhaweynta madaxweynaha koonfur galbeed oo markii ugu horeysay ee madaxweyne koonfur galbeed ah ama wax madax sheeganaya dowladiisa yaadbara laga soo tago ee ay ugu horeyso ee cabdicasiis xasan maxamed laftigren ee si aada ayay dadka ku nool degmada ceelberde ay ugu xamuun qabaan ee ee soo dhaweynta madaxweynaha dhinaca kale rashka marka laga soo gudbo arrimahaas iyo maamul u sameynta waxaa degmada ka jira abaar xooggan oo saameyn ku yeelatay inta badan dadka ee xoolo dhaqatada ah iyo weliba dhiyari xoogan oo goobta ka jirta taasi oo inta badan ay ka cawanaya ee, ee, ee, ee, dhiyari xoogan oo saameyn ka weelatay dadka taasi oo inta badan iyo kuwa waadahayaan ee, bulshada ka nool degmada ceelberde iyo tuulooyinka hooskooyo xoolo dhaqatada iyo weliba kuwa la-san xilligan siday oo kasii deeri doonaan marxaladaha adag iyo sanadka oo weli koon rogi waayahay idan maasinyo waryaheena maxamed aadan socdaal oo si toose ee degmada ceelberde ee gobolka bokool oo saniin korbi ayaa xaalada guud iyo saasoo kale diyaargarowka eedinga hadhawaayo gumadweynaha maamulka koonfur galbeed soomaaliya mudane cabdilcasiis xasan maxamed laftigren
axmed baabuurkan indi arooskii kaan waa daaynayan haye saaxiib haye haye
أنا نيهو قرية ما بكعي محاكو دعنيهو أرض مكانك النظن وين دهني
no no no no no no niyow baabuurka wal cilid le eraaha bayarato magafu ilow waliga aleeha tafadaas inaad cilid isku geleeda baabuurka ومحطة علدان قلنا يا قرية shidaal wasakhaysan ya kashibta baabuurka may shidaalka markaad kashibaasa baabuurka ama gadadaas shidaalka isku filtiraaray may dhibta ihaysata waxay ahayd shidaal xumi oo gaarigaygu wax cilada muusan lahayn wallee waa inaan ka war doonaa aan iska fiiriya ma xumee saaxib inteen ka heli karaa shidaal nadiif ah oo filtraysan may maaba aragnay kaalinta shidaalka ee baydhabo lagu furay casriga ee la eraw kaafi petroleum oo bulshada dhammaanteedba intii babirka xamaaladaas iska lawada hoobatay lan dhugun lahayna dhaayo malailan beeng ma eh
kaafiya petroleum waa tanaahi bal aan arko shidaal
waayahay dhegeystayaal qayb hore barnaamijka ku guda jirnaa waliba hoodasinkalaa hamiin faylanga maalintilamad waliba een, barnaamijka ee laku magacaabo isla xisaabtanka ku dareere magaalada baydhabo walibana inta badan barnaamijkaas ay ku qayb galay qeybo shir duwan ee bulshada ku nool magaalada tanbaydhabo iyadoona wala laku weydiiyaya wasiirada maamulka koonfur galbeed ee soomaaliya haddaba geega barnaamijkaasi markii uusan dhammaaday waliba warbaahinta la hadalaya waa sasan abdi wasiirka warfaafinta ee maamulka koonfur galbeed ee soomaaliya بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله طبعا آه، waxaa inoo socdaa toddobaadkii isla xisaabtanka dowladda iyo dadweynaha reer koonfur galbeed soomaaliya waxaana maanta uu galay maalintii labaad ee isla xisaabtanka dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya iyadoo shalay toolana madaxweynaha koonfur galbeed soomaaliya mudane cabdicasiis xasan maxamed lafta gareen uu si rasmi ah u furay maantana qaybtii eh, ugu horreysay ee isla xisaabtanka golaha wasiirada dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya uu inoo socdo iyadoo maanta lix wasiir ay ka soo qayb galeen oo ay ka mid yihiin wasiirka wasaaradda dhallinyarada iyo isboortiga dowlad goboleedka koonfur galbeed eh, wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha wasiirka wasaaradda boostada iyo isgaarsiinta wasiirka shaqada iyo shaqaalaha iyo wasiirka eh, dekedaha iyo gaadiidka badda Eh, maalinta beritana biidni illaahi tacaala waxaa soo fadhiisan doono oo su-aalo si toosa loo weydiin doonaa qayb ka mid ah golaha wasiirada koonfur galbeed soomaaliya iyadoo si toosana su-aalaha la isu weydiinayey warbixinta waraystayaasha ama su-aal weydiiyeyaasha iyo wasiirada jawaabahayana ay si toosa ooga baxayeen guud ahaanba warbaahinta dowladda koonfur galbeed soomaaliya iyo warbaahinta maxalliga qaarkood barnaamijkan wuxuu socon doonaa isla xisaabtanka dowladda iyo dadweynaha koonfur galbeed soomaaliya oo micnaheedu yahay lixdii bilood ee ay dowladdu jirtay waxa u qabsoomay dowladda koonfur galbeed iyo waxyaabaha ay hiigsanayso iyo waxa talo iyo tusaale ahaan ay soo jeedin doonaan reer koonfur galbeed soomaaliya halkaasaa waxaa ka abuurmi karo in dadka la dhegaysto dabadeetana wixii macquul ah oo uusan waktiguna dabrin la qaban karo dowladdana ay tusaale wanaagsan u noqoto inay hoos u dhaadhacdo dhegaysato dadkeeda dowrdaleelada dowladda ay leedahayna loo sheego si ay dowladda isaga sii hagaajista mustaqbalka haddii alla idmo muwaadin muwaadin kastoo reer koonfur galbeed soomaaliya meel kastuu dunida kaga nool yahay xaq buu u leeyahay inuu ka qayb qaato dhismaha dowladnimada koonfur galbeed soomaaliya xorinta barnaamij fadhiya oo dhaqaale ah iyo ka shaqaynta amniga reer koonfur galbeed soomaaliya taladaada muhiim bay noo tahay muwaadinka reer koonfur galbeed soomaaliya meel walbuu joogo nagu soo bir nala tali na toosi si aan annagana kuu dhegaysanno baahida reer koonfur galbeed soomaaliya midda koowaad iyo midda labaadba sida ay mudnaanta u kala leeyihiin aan u wada siino aad baa umahad
hormuud telecom hormuud telecom soomaaliya helidheella habshanma hurta halow moobale haasaawaga iyo xiriirka bulshada lanfadowna hormuud telecom hurow hufnaan iyo adeeg hiise leh hormuud telecom hooliyow aan tabar galay marlay kahirimay hariir luwaalada halku-dhiga bulshadu horaan sii wadadaasana madasiinku dhagalo hadalkiin haatoy hormuud telecom mayka xiisayaan bulshida oonaka kahiranin may kahiisayaana bulshada oo waana ka kahiranyeyna adeegyaha doorka ee sida adeega mobilka prepaid and postpaid adeega taleefoonka galanta iyoonay kan idooba adeega fariin qoraaleedka adeega wareegow dalmar international roaming adeega e v c plus iyo weliba adeega nasiye c r b t caawiye selfcar natiijo my exam dhambaal iyoonay weliba adeega my s m s haan iyo haruubshawaa mishalheraayan hormuud iyo bulshada hinrabidhaaya mis huraayan hormuud telecom iyo intii bahalow mobeel fadaasa inii inshal
waayahay dhugunsiyaalla qayb uga dhexa barnaamijka kulanku warsanaya isla marayna weliba huudasinkale amiin failna kheyray barnaamijka weliba saaray waan sina diraysa ayaano cabdirashiid axmed ibraahima rashka boy dhugunsiyaal magaalada dhuusmareeb ee xarunta maamulka galmudug weliba geega kudheeya ee lamaqaraha oo inta badan saameyn kuweelidanga ee shacabka kunool magaalada dhuusmareeb iyadoona wadooyinka qaar ee magaalada dhuusmareeb iyo qaar kumid iyo hirinyanga haddaba weriye axmed arshe oo surooga magaalada dhuusmareeb xarunta maamulka galmudug iyo waliba aan kuwalaqatay telefonka wal kuweydiiya ee xaaladihin ka dambeeya ee magaalada dhuusmareeb waa mahadsantahay rashka jooga guud ee magaalada dhuusmareeb dowlahanka galmudug waa uu degan yahay iminka kadib jirka laba qarax oo laga maqlay maanta qaraxa koowaad ah oo ka dhacay qaabka hore xarunta madaxtooyada maamulka galmudug magaalada ku taalla qaraxaasi waxaa ku dhaawacmay oo keliya saddex qof waxaa ku geeriyooda hal qof qaraxa kale midiladaha maanka ee booliska dowlad goboleedka galmudug ay fashiliyeen ciidanka magaalada joogooda uu degan yahay ciidamada dowladda soomaaliya iyo weliba kuwa dowlad goboleedka galmudug ayaana howlgallo amniga lagu xaqiijinaya ka wada joogaguna dhusamarada uu degan yahay saacadka sanaa kadib waayahay wararka qaar waxay sheegayaan in wadooyinka qaar ee magaalada ay xiran yihiin marka isku socodkii gaadiidka ma u istaagay
isku socodka dadkii gaadiidka waqti kooban ayuu magaalada istaagay xilligii ciidamadu doonayeen in booliska ay wadeen amaba ay doonayeen in labaad fashiliyaan ayaa hakad la geeyey si baaritaano loo sameeyo balse dib ay ugu soo laabteen isku socodka dadka iyo gaadiidka magaaladana imika waa si caadi ah jooga guudna magaalada uu degan yahay iminka oo golaha ganacsiga iyo weliba dhammaan way shaqaynayaan wax hadda oo magaalada gudahooda xiran ma jiraan marka laga reebo xarmaha booliska ama xarumaha dowladda ay ku shaqayso oo baaritaano dheeraad aad marayso sidoo kale qaar ka mida wadooyinka iyagana mashquulka ah waxaa la keenay ciidamo horlo kuwaas oo amniga sugaya baaritaano lamari jiro kuwo ka badan ayaana gudaha magaalada dadka ay marayaan iyo gaadiidkuba marka laga reebo baaritaanadaasi mid aan wax kale oo jawiga guud ee ismareebna waa midka dhigarashka waayahay een, waxaan la soconaa in ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalka soomaaliya uu joogo magaalada dhuusmareeba marka een, ciidamada hadda lagu soo daadguraynaya magaalada xaggey ka yimaadeen
ciidamada amniga sugaya waa ciidamadii horey ugu joognaa magaalada sandhow somaaleed ee caasimada goboleedka galmudug qaybooda kala duwan iyo weliba ciidamo heer federaal oo magaalada iyana ku sugnaa muddooyinkii ugu dambeeyey ciidamada bool- booliska ayaa amniga gudaha sugaya halka magaaladana horeyba amnigooda waa hoosta dusmarada kamid magaalooyinka ugu amniga badan laguna daray arrimahan oo kale duuga magaalada iska deganaa ciidamaduna waa ciidamo hor loo magaalada yimid maahan waa kuwa hore ugu sugnaa xaalkuna imika waa uu degan yahay dhammaan waddooyinka soo diray kuwa ka baxa dusmareedna waa u shaqeynaya sidii hore
أخونا ميديكال سنتر of bilaash ee waa dhammaaday udur ay tisa lahel akhuuna medical centera haddii kol eedan asriyay ama lunsugaana ay ka galnay أخونا ميديكال سنتر axsan haruuntiyo adeega caafimaadka aqoon-yahanadiioo aruursatay أخونا ميديكال سنتر casri mashiimo أي نوع دaawo irbado aan dhamanayn isqabsho tayo leh ililan aroorow أخونا ميديكال سنتر adeeg suuban shaqaale asluub leh khibrad iyo aqoon dhakhaatiir caafimaadka ka heel dheer intii udur sheegadaasa ayno laylan saaro eebigay hokiinka darmooba daawadiiyo kiin qoraan degdeg anka aafamaadasa xarunta la kiinka diyaariyo akhuuna medical center eddii imadowta udur wali korkaaka jara walkoo ku baare walkiin edaaye waana waykoo ka daawaye akhuuna medical center baydhawiye helshe isbitaalkiyo ka neebsadeengu أخونا ميديكال سنتر intiqii wado harunta yeelata ما يبقوا ميت أها o b d أو دكتور كفردو qayb ultrasound eh أو لكبارو وانا لكوغا دو dhammaan udara ka dhiyaw uurka jarka iyo weliba owlaada ka
waayahay dhegeystayaal qaybiga dhexe barnaamijka kulanka warsan ku guda jirna waliba awooda sinkala hamiin fayna khayra idaacad warsan oo dareertanga dhegeysadooka barnaamijka dhineekeykan waa khayray wasaaradda eh, diintiya uqaafta ee xukuumadda federaalka soomaaliya yaa waliba ay sheegday in eh, sanadkan walbadan iyo isku bedelay arrimaha xajka walibana ay sheegday waana ku buraarijiday eh, shacabka soomaaliyeed iniyo inta badan ah, een, ah, aan hoggaansamo awaamiirta iyo hasaara doonta wasaaradda diinta ee uqaafta ee xukuumadda federaalka soomaaliya haddaba aan koreen waliba miirsay ku hadale wasiir ku-geenka wasaaradda diinta iyo uqaafta ee xukuumadda federaalka soomaaliya usoona sharaha waxyaabaha inta badan isku bedelay arrimaha hajka
runtii dadaal badan waxaan aad iyo aad ayadoo diyaargarowga eh, wasaaradda iyo tiimka xagga joogaa waxay tahay in sanadkan eh, wax badan laga bedelo wax badanna ay kolley aan rajeynayno in ay ummadda arki doonto si waafi ah ayadoo kolley waxaa garanaysaan in aan durbaba isbedelada socda ee qaabka hadda u socdaan waxay tahay mid aan rajeynayno in sanadkan rajayada intaysa ka dhaqaaqin muqdisho iyo gobollada ilaa ay ka gaarayaan eh, goobihii cibaadada maka madiina intiiba qabaan mashaacirka waqtiga xilliga shanta cisho ah intiiba life inay noqon doonaan oo la soo gudbin doono oo lala socon doono anigoo kulleyba si gaar xil gaar isaga saaray taasna ay tahay mid eh, guusheeda leh in munadamiintii lagu guuleysto in markii ugu horreysa ahayd in muddo saddex bilood eh, visa mursabila oo shaqo ah haddana looga helo dalka sacuudiga taas oo ah midda hadda hawsha ee dhaqaaqa sii gelisay oo ah inay maanta ayaga iyo bicsada ay ku sugan yihiin dalka sacuudiga marka iyo jiddaba intaa u dhahayd waa runtii mid guul u ah in xamlo kaste ama shirkadihii ee dadkay sida gaarka u doorteen ay hawshooda socota guryihii in guryo wanaagsan oo hal kilomitr iyo bar hal kilomitr u jira kilomitr u jira xaramka inay kulligoodba ay inta badan ay ku tartamayaan taas runtii farxaday noo wada tahay maxaa yeelay xaramka meesha looma aadan ziyaaro kale inay cibaadadaasi taagan tahay in xil kasta oo salaada la gaaraba in ay kusoo tukadaan eh, mataqaan xujayda oo si waafi ah oo deganaansho leh waa runtii mid ilaahay kulleyba looga shukriyo waayadii hore meesha deganaayeenna waa todoba kilomitr lix kilomitr waa dareemaynaa culayskii ay jiraayen sanadkan eh, runtii way ka duwan tahay inta kale oo kaalinkooda waxaan rajaynaynaa in ay dhamaystiri doonaan waxyaalaha noogu daran kulleyba hal iskaashaa laga noqon doonaa xagga gaadiidka oo aan aad u rajaynayna in culays badan la saari doono culays badan anagoo dhan yatiimka laga tegi doono inay noqon doonaan kaalin alla kaalinka dowladnimo meesha looga baahan yahay in ee, aan kuley laga muuqdo oo dad badan oo maxaa la yidhaahdaa soomaali dhidi xajayada dhidi jirayn sanadka meela ka baxan waa lalaaya marka shirkadaha iyo qof kastoo xaajiga soomaaliyeed dad iska tacbaana maxaa la yidhaahdaa muddo burbur kusoo jiray oo aada u tacbaana waaye haddaa qaadatid waa sunka ugu maqan weliba waxaa si gaar ah wasaarada iyo iyo guddigaba ay iskugu xilqaami doonaan xujaayada sagootiskooda iyo widaacooda iyo wacyigelintooda inaan ka qayb qaadano oo goobaha oo masaajidada sida masaajidada culammada aimada masaajidana waan ka codsanaynaa in xujaayada xaafad la arkaba wacyigelintii aad iyo aad looga badiyo xajku waa cibaadatlcumr waa cibaado oo sanadiiba mar kaliya ansixayso marka si dadkii ayagoo wax ay u tagaan meeshaas ay xajkooda u noqo xaj laga baarifanay qaala sal alla alay wasalam alxaj almabruur laysa lahu jazaaun ila aljanna xaj oo waajibaadkiis la gutay oo arkaantiis la edeey oo wax ka dhima aysan jirin oo laga baarifanay waxaa abaalmarintiisa ah jannada ilaahay janna uu ka abaalmarinaya midda sanadkan soomaaliya bilowgeeda hadda siday u socoto waxay ka mid tahay nidaamyaalka caalamiga oon xataa dowladihii kacaanka ka horreeyay iyo kacaankiiba aan la soo marin yacni jugdiga la bixiyey iyo dadaalka muuqda waa dowlad maanta waxa u ahay ordanas dadaalkeed waa ka badan yahay dadaalkan dadaalkan hadda la sameeyaa badan kii wax wanaagsan sameeyey wixiise wanaagsan lagu abaalmariyay qofkii xumaana aan looga harin wuxuu qaatay meeshuu joogo inta ugu dooto ila waa dowladdu wax wax ka qaaday ay dowladdu soo xirto waad arki doontaan sida wasaaradda laga ballan qaada qof u xiran xaquuq uusan lahayn wuxuu xaj ka qaada ceebtiisana ilaahay ma qari doono annaguna ma qari doono kii wax wanaagsan sameeyey annaguna ma qari doono ummadduna ma qari doonto waxaalena ninkaan alla abaalmariyo dadka waxaan rabnaa in saas loo garbagalo wasaaraddu tiimamkay u samaysay kala duwan waad ogtihiin tiimkaas iyo tiimka la shaqaynaya waxamilooyinka wakiilka ka ah dhammaantood waa dad isku duuban waxaan rabaa inaan mar labaad iyo mar saddexaad anaan warka badinayn inaan ammaan usoo jeediyo wasaaradda diintii
saldhiggii baahidaada surunkaad u maraysay suubanay ma taqaan hadalkaabaan waxba soo hel si kaleeto aan u idhaahdee samahan udugiisa wanaaggiisay saaqay saani iigu tilmaan shirkadda sahal general trading company and stationary haddii aad maqashaan saldhiggii u wacnaa baydhabay ka sureene saaxiib la ahaada sahal general trading company and stationary waxyaabaha aad ka helaysaan bulshoy waxaa ka mid ah qalabka elektroniga iyo stationary oo ay ka mid yihiin kombyutar h b icer tushiiba iyo dal sidoo kale waxaad ka helaysaa moobillada noocyadii ugu dambeeyey sida samsung notis nokia iphones intaba noocii aad doonto ayaad ka helaysaa shirkadda sahal sidoo kale sahal general trading company and stationary waxyaabaha aad ka helaysaan waxaa ka mid ah frinji
waayahay dhegeystayaal qayb ka dambeeya barnaamijka kulanku warsan ayaa sadeerne waliba howdasinkala hamiin fayda khayra idaacad warsan oo dareertanga barnaamijka waliba sina dareersiya noorashka boy dhegeystayaal qaar ku mid ah shacabka ku nool ee degmooyinka gobolka banaadir iyo waliba iyo shaqo abuur iyo ku helana maamulka gobolka banaadir haddaba gudoomiyaha degmada wadajir ee gobolka banaadir oo ku mid ah degmooyinka nasiibkan weelate inay shaqo abuur lansuubi shacabka ku nool ah iyo waliba kuriintuusa sharxe waana usa sheegay inuusa ka faraxsan ya kuriinna waliba mirisay uu ku hadale gudoomiyaha gobolka banaadir waana duqa magaalada muqdisho injineer idiisa oo usa sheegay in maamulka gobolka banaadir iyo diyaaringayeen inay inta badan walqabadan xaalada shacabka gobolka banaadir
shaqadaas waa dadka qabto oo wanaagaas iyo qurigaas dhaliya waa dadka fartaada fadhiya iyo kuwa hadda shaqada ku maqan marka waa hadal waqtigoo gaaban awgiis waxaan ka afuraynaa qaybtii labaad ee barnaamijka socda ee taariikhda xolalaha qorshaha waa qorshe tijaabo ah oo aan doonayno muddo labada bilooda soo socota in toddobada xidmo isbeddel laga dareemo isbeddel dhanka bilicda ah dhanka nadaafadda ah inuu hanba la qaado xitaa in bulshada loo adeego bulshada dadka ku nugul waa haweenka boqol iyo soddoban iyo sagaalka degmo walba laga shaqaaleysiiyey todobada degmada oo muddada labada bilooda oo qorshaha aan usoo dhammaystirnayn agabkoodii nadaafadda waxalka watana waxaan rabnaa labadaas bilood inay noqoto mid loo riyaaqo mid bulshadu ay dareemaan mid caasimada laga dareemo mid ee, aan fahamno ee, ujeedada nadaafadda iyo bilicda caasimada marka waxaan rabaa inaan si gaara uga mahad celiyo ee, kuwaas degmo maamuladooda ee, waaxda arrimaha bulshada ee maamulka howlka banaadir iyo ee, hay-adda IOF iyo cid allaale ciddii kaalin ka geysatay sidii mashruuca looga gelin lahaa qorshahan waa qorsho isla xisaabta ah waa qorshe bulshadu ay rabto inay ku ogaato wax maamulkooda ku dhacayo waa qorshe aan ku daadejinayno nidaamka iyo ololaha nadaafadda waa qorshe aan rabno toddobadaas degmada ay waaxyahoodii daabahoodii dhammaan ee, darisyadiiba inay kaalintooda ka qaataan nadaafadu waa iimaanka bar- barkiis waa wax waajib ah diiniye ah waxaa looga baahan yahayna in ee, muxuu ahaa hormuud ka noqono qodol istaaga si caasimada la tartanka caasimada adduunka dalxiisku u yimaado waxyaalaha lagu qiimeynaa waxaa ka mid ah caasimadu ma tahay caasimad nadiif ah caasimadu ma tahay caasimad qurxan caasimadu ma tahay caasimad dadkeedu iyo wejiyadoodu isku keli karaan soomaaliyana weligeed waxay ahaan jirtay wadamada afrika ugu horeeya xagga bilicda xagga nadaafadda iyo xagga horumarkaba marka anaga wadadii ayaan ku taagannahay waxaadna barnaamijkaas xisaa mashruucan tijaabada labada bilooda boqol iyo toddobaatan iyo sagaalkaas qoftooda degmo walbaba eh, laga horgeliyo waxaa loo sameeyey jadwal oo maalintii lix saacadood waxaa rabaa in nadaafadda ka qayb qaataan isla xisaabtanaa jiro guddi kornaan aan samaynay laysagama farayo waxaan rabnaa qof walba oo fursada la siiyo fursadaadi lixdii saac adoo shaqaynaya halagu arko adoo shaqaynayo idinaya ummadii u adeegaya halagu arko ololahan iyo guul siduu guulaysanaya waxay ku xiran tahay hadba sida aan wadajir ugu wada shaqeyno sida aan iska kaashanno sida aan isu aaminno sida aan kalsoonida isu siino ololahan waxaan ku daafuraynaa degmada wadajir magacaasna ka garanteena wadajirka ee wadato waxaan rabnaa ummad wada midaysan oo wada jirta oo wada shaqaynaysa waxaan rabnaa toddobadaas degmo waa bulshada noogu sheegaynaa waxaa isla xisaabtan baa jiraya degmooyinkaasna waxay kala yihiin oo nasiib ku helay wadajir hodan howlwadaag ee, boondheere shibis iyo kaaraan iyo warka nabadda marka waxaan rabnaa degmooyinkaasow in bulshadana isheeda ku beerinaysaa maanta waxaan bulshada ula wadaagayna waxaa waa annaga mas-uuliyaddeena iyo wixii aynu ku wareejinnay idinkaanu kula xisaabtanaynaa isla xisaabtankaasoo ee, qof walba waxaan rabnaa kaalintiisa lagu qaado waxaan rabaa ugu dambaystii inaan u mahad celiyo haweenka gobolka banaadir oo dadka dul taagan horumarka caasimada haweenku waa lafdabarka bulshada la'aantiina wax noo isberi lahay wax socona
bystar business center xarunta ganacsiga ee bystar aalado casriga ahoo dhakashal adeegadow isinshow elektronigu askunshoon stationary intaas meelilanka seedowna xarunta ganacsiga ee bystar owil carwadiyo arlaadon baydhow ulbaabadela ka bandhaga electronic stationary laka aragyo bystar business center ee ilaa izad elektronic helsheewu stationary agabka hafiisyoon dheerin ashadanta iyo afuufamale agab shahaano aabaga galow bystar business center xarunta ganacsiga ee bystar carwo bariimo ow bulshooda aan bogday walla baaldhakawma leh be ragaysnamay ka deero bystar business center electronic enwel adag malayasa australia iyo jabaan warshadooga elektronikada suubiyayan eniyo kulu taladayan carwo bystar agabka stationariga oo irbadoon kumoganayna carwada lankaseedow bystar business center nadar walba mobel niclo ilaa iyo naygalas
waayahay dhugunsiyaalla guudahaan walibantaa kaaf meere barnaamijka kulanku warsan oo nimadan sinkuwa idaacadda warsan ee magaalada tambay-dhabo barnaamijka uu kulibaa saaray waan sinidarasiyaa kheeraya anuu cabdirashiid axmed ibraahim cabdirashiid rashkaboy dhanka farsamada madakudirta waliba imaamadahay saaxiibkayga bilaal hilaal inta barnaamijkun barnaamij lamada reedon kulmaana kheeraya waa cabdirashiid rashkaboy oo sinkutabo sidaasiyo amaana allah asalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu